bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlه وأصxaabه أجmaعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النasائي رaximh اllah taعalى babu diyti janيn الmarأة haweenta ama naagta uurjiifkeeda diyadiisa ayuu u baab yahay xadiidka kusoo arooray cadayntiisa janiinulmar-a naagta uurka leh caloosheeda ay ilmaha ku jiraan uurjiifkaas diyadiisu waxa uu yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu yacquuba wa huwa aljuuzajaniyu wa ibraahimu bnu yuunusa bni muxammadin wa huwa albaqdaadiyu almu'adib laqabuhu xaramiy saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadahanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam qaala xadahanaa yuusuf bnu suhayb wahuwa alkindiyu alkuufiyu hiqatun can cabdillaahi bni buraydata can abiihi ana imra'atan haweeney xadafat imra'atan naag ayay dhagax kusoo tuurtay fa asqadat way soo tuurtay waxbay ku tuurtay fa asqadat way riday marka wixii caloosheeda ku jiray ayay marka dhicisay fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yeelay fii waladihaa ilmaheeda yacnii ilmihii caloosha ugu jiray wuxuu u yeelay khamsiina shaatan konton neef oo ari ah wanahaa yowma-idin maalintaabuna reebay can ilxadfi fargan farganka ama yacnii dhagax inuu qofka dhagax dhagaxan farganka ah markaa ayuu reebay xadiidkan uu hormariyey kan kale aan akrinna markaasaan sheegayna qaala arsalahu abu nucaym abu nucaym alfadl bnu dukayn xadiidka mursal ahaan u wariyey wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu yaxya wahuwa alwdiyu abu jacfar alkuufiyu alcaabid hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadahanaa abu nucaym qaala xadahanaa yuusuf bnu suhayb marka cubaydullaahi bni muusa iyo waxaa iskhilaafay abu nucaym qaala xadaanii cabdullaahi bnu buraydata ana imra'atan xadafat imra'atan naag ayaa naag dhagax ku gantay fa asqadat ilmaxduufatu midii wax lagu ganay way tuurtay oo waa riday ilmihii caloosheeda ku jira fa rufica dalika ila nabiyi sal l l slam nebigaa loo kor yeelay arrinkaa fajacala caqla waladiha wuxuu ka dhigay hamsa mi-atin shan boqol buu ka dhigay min alghanami ari ah tii hore kontanay ahayd wanahaa yowmaydin maalinkaa wuxuu reebay can ilxadfi can ilkhadfi wuxuu reebay ma markaas farganka qaala abu cabdiraxmaan hada wahamun waa waham wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna araada inuu ahaado inuu doonay mi-atan min alghanam waqad ruwiya annahyu can ilkhadfi farganka iska reebidda la yska reebayna waa la wariyey can cabdillaahi bni buraydata can cabdillaahi bni muqafal marka cilladu waxay tahay xadiid buu xadiid kale dhex geliyey xadiidkan oo khadfiga ama yacni farganka isaga xadiid cabdillaahi bni muqafal waaye ee xadiidi burayda maba ahanba cabdullaahi bni burayda wuxuu ka warinayaa cabdullaahi bni muqafal muslimaana xadiidkaas wariyay waana saxiix fargankuuna ku saabsan yahay qisadan naagta uurkeeda waxa ku jira in lagu soo ridayna ma ku jirinba qisadaas nacam ee qisada diyatuljaniinna waa addoon guratun cabdun ow amatun sida axaadiidta soo socotaba ay tilmaamayso caadada marka alimaamu nnasaa-i waxay tahay inuu xadiidka mucalka ah uu soo hormariyo mucalalkii inuu soo hormariyo oo kan saxiix ou dambaysiiyo labadan marka xadiid ee haddana iskhilaafsan waa cilaa ku sugan yacni qisada fargankana waa qiso qisada naagtan ilmaha laga soo ridayna qiso kala wn kontonkan iyo shantan boqolna ma ahan diyatuljaniin uurjiifka diyadiisuna sidaas ma ahan oo riwaayaadka ama axaadiidta saxiixa ee saxiixa ku sugan sidaas ma ku imaanin waa kan marka axaadiidta saxiixa oo gadaalu ka keeni doonaa marka kuwaas وبه qال أخبرنا أحمد بن سليمان qال xdثna يزيد qال أخبرنا khمس عن cبدالله بن بريدة عن cبداللahi بن مغفل waa kan xadiidkii iبن مغفل ayuu soo dhexgeliyey meesha maadaama sababkuu ku yimidna uu ahaa midkan cilaysan ayaa wuxuu ciladiisu ay tahay xadiid in xadiid kale la dhexgeliyey cilalkana waa ka mid tahay arrintaas ayb oo xadiidkan sanadkan leh ayuu mid kale ka dhigo xadiidi bureydow ka dhigay wahman marka can cabdillaahi bni muqafalin annahu ra'aa rajulan nin buu arkay yaxdifu farganaayo faqaala laa taxdif ha farganin ayuu yidhi ayb bilxaa'il muhmala waa loo dhigay bilkhaa'il mucjama waa loo dhigay faina nabiy اllahi sal ly slam nabiga kaana yanhaa can اlxadfi nebigu farganka waa reebi jiray ow yakrahu lxadfa ama waa nici jiray shaka kahmasun kahmas ayaa shakiyey renaada xadiidkan tarjama tarjamada nooguma jiro fiqigiisa laakiin waxaa keenay kaas kale wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa xamaadu can camrin camr bnu dinaar waa can taawuusin ana cumara cumar istashaara annaasa dadkiibau la tashtay la showray fi ljaniini fii sha'ni اljaniin cunuga uurjeefka diyadiisa faqaala xamalu bnu maalikin ninkaa xamalu bnu maalik la yidhaah baa wuxuu yidhi qadaa rasuulu اllahi sal ll l slam nebigu wuxuu xukumay fi ljaniini uurjeefka guratan ayuu xukumay guratan marka guradu waa maxay waa addoon ama addoon xadiidkaa fasiri doono qaala daawuusun daawuus wuxuu yidhi ina alfarasa guratun faraskuba quro waayahay qura asalka waxaa la yidhaha shayga foolka cad oo beriirta lehoo foolcad foolcaddaha ah marka wuxuu leeyahay fardaha foolka cadba qura waa la yidhaahdaa laakiin hadda de faras ma aha meeshaa nebigu wuxuu u jeeday xadiid kalaa fasiri doono wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana allaythu can ibni shihaabin can ibni lmusayab can abi hurayrata qaala qadaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu xukumay fii janiini imra'atin haweeney uurjiifkeeda oo min bani laxyaan qoladaa ka dhalatay kaa oo saqada soo dhacay meytan isagoo dhintay qeyd waayo marka midaani annahu saqada meytan uurjiifku hadduu soo baxo jugta naagtaa yacnii jinaayada darteed hadduu intuu bannaanka cunugii uu kusoo dhaco oo markaa yacni isagoo meyda uu soo dhaco markaas waayo marka biquratin laga xukumayo qura addoon fuqahaduna adda addoon hadda ma jire waxay yidhaahdaan wuxuu noqonayaa marka cushru diyati ummihi hooyadiis diyadeeda toban meelood meel waay diyatu ummihi hadday xor ahayd meeqay noqonaya konton waay konton maxaa u cushura marka haddaad toban u qaybiso konton shan shan halaado marka ayay noqonaysaa ayb meeshaa marka macnahaas isagoo marka dhinsan oo meyd ah marka inuu soo baxaana shardi ah hadduu soo baxo isagoo nool oo nolol ku jirto oo kabacdi ou jinaayadii ou u dhinto diyo waxaa la bixinaa kaamil ah markaas hadduu wiil ahaana boqol hadduu gabar ahayna waxaa la bixinaa konton hadday xor yihiin muslimna ay yihiin waalidku ilmahan ayaga hadda muslimnimadooda iyo waalidkay raacayaan oo litabaciya loo fiya hadduu waalidkood muslim ahaayo muslimnimaa la xukuma haddii waalidkood ay yahuud ahaayeen ama nasaare ay ahaayeenna diyadaasaa laga fiirinaa ayaa diya isagana u noqonaysa meeshaas marka waa taas isagoo nool hadduu soo dhaco xukunkeedu waa kaas isagoo dhintay hadduu soo dhacana imlaas marka waxaa shardi ah isagoo meyd inuu kusoo baxo marka qurada la xukumaa waa inuu meydnimo kusoo baxo mas'alada kalena waxa ay tahay haddii naagtu ay dhimato waxna aynan soo bixin iyadii marka gadaal kama dhimanina iyadaa hor dhimatay iyada iyo janiinka uurjiifka iyo iyada iyadaa hor dhimatay cunugii markaas ama ha soo baxo ama yownan soo bixin oo mid isku dhimatayba ha noqotee cunugu markaas waa hadar waxba ma laha iyada unbaa la diyeyna iyadana waa yacni mas- mas'alo weyn haddii cunuga uu soo baxo iyadana ay nolol dambe gadaal ay iyada ka dhimato cunuga ictibaarkiisa uu leeyahay markaas hadduu asoo nool intuu soo baxa dhintana waa diyo kaamila haddii meyd uu kusoo baxayna waa yacni qura ama shantaas halaad yaa la xukuma oo kadib iyada markaas ay dhimatay ayb axkaamahaasaa marka janiinka cunuga yani uurjiifka uu leeyahay waxa soo baxaaya marka janiin goormaa laga cabiri karaa wixii suuro un leh haddii marka yacnii waxyaabo marka dhiig iyo wax iswato lafo iyo waxaa iyo la arko calaamad yacni un markaas nololi inay jirto wax tilmaamaya haddii markaa lagu arko waxaan waxaan ujeedaa in la khalqay la suureeyey wax sidaasa marka waa un markaasi waa kaa cad hilib aba haddii marka uu soo baxo qaarkood marka culimada mudqa iyo wax lamida haddii uu gaaro ou sidaa uu soo baxo waxay noqonaysaa in wax laga bixinayo cabdin ow amatin ayuu nebigu xukumay adqurradii marka cabdin ow amatin adoon addoon ama addoon huma ina almar'ata haweeneyda alatii qadaa calayha ou korkeeda ku xukumay bilgurati yacni addoonka uu ku xukumay tuufiyad waa la oofsaday faqadaa rasuulu llahi mara gadaalay ka dhimatay marka iyadii haddana dhimatay faqadaa rasuulu llahi sala ll cl slam nebigu wuxuu xukumay biana miiraahahaa dhaxalkeeda libaniihaa ilmaheeda ayaa iskale iyo wasawjihaa ninkeeda midii marka jinaayada la gaarsiiyey cunugii baa la xukumay oo soo horbaxay isagoo meyd ah gurow ka xukumay iyadii baa haddana dhimatay jinaayadii u dhimatay diyaa laga xukumay diyadaas yaa la siiyey waxaa la siiyey ilmaheeda iyo ninkeeda marka diyada waa la dhaxlaa odayaalka ma qaadanayaan waa in diyadii in la dhaxlaayay daliil u tahay nacam waayo naagtii ninkeedii iyo ayaa la siiyey diyadaas wa ana alcaqla diyadana calaa casabatihaa qaraabadeedu korkoodusaa ayuu yeelay wa ana alcaqla diyaduna calaa casabatihaa naagtii wax dishay ee calaa casabati alqaatilati midii wax dishay dadkeeda korkeedaa la yeelay waayo shibhu camdi ayuu ahaa waxeeda wa bihi qaala aqba marka caaqilada diyada naagta diyadeeda dabcan caaqiladii baa qaaday waa la fahmay cunug uurjiifkana janiinka janiinka asaga cunugan uurjiifka diyadiisa yaa qaadayo qurada yaa laga rabaa imaamu malik isaga wuxuu leeyahay waxaa laga qaadayaa qofka jaaniga caaqilada alcaaqilatu laa tadmanu aljaniina yani uur jief diyadiis caaqilo lagama qaadayo sidaasuu ku tegay wuxuuna ka deliishanayaa riwaayaadka qaar baa waxaa ku yimid faqa yani nin baa marka wuxuu yidhi kayfa aqramu seen mag dhabayaa yacni man lastahalla qofaan marka hadlino walaa nadaqa iyo waati waa imaan doontaan hal qof baa marka wuxuu leeyahay seen aniga umagdhabaa caaqiladuna hal waa ka badan tahay yuri meeshaas baa marka waxaa laga qaadanaa buu leeyahay caaqilada inaan laga rabin laakiin alimaamu shaafici iyo a'imada in badanoo kamida iyagu waxay yidhaahdeen maya janiinka laftiisa caaqiladaa laga qaadaa riwaayaadka xadiidkana qaarkood waaba ku arki doonaa oo in dadkii la saaray bisifati ljamcina loo sheegay weliba wabihi qaala akbaranaa axmed bnu camr bni sar qaala xadaثana cabdullahi bnu wahbin qaala akbaranii yunusu can ibni shihaabin can abi salamata wasaciid bni اlmusayab can abi hurayrata anahu qaala iqtatalat imra'ataani min hudayl laba naag oo ree hudayl yani ka dhash qoladaa ka dhasheen ayaa dagaalameen faramad ixdaahuma alukhraa midood baa midda kale ku tuurtay bixajarin dhagax wadakara kelimatan buu sheegay macnaaha faqatalathaa waa dishay ay tahay wamaa fii batnihaa iyada iyo wuxuu caloosheeda ku jiray hal maray isku dhinteen maaha meyd ahaanuu kusoo baxay waayo bilitifaaq cunugu hadduunan soo bixin diyo ma laha cunugii baa soo baxay iyadiina mar dambey dhimatay faاqtasamuu ilaa rasuuli llahi sal ly slam nabigay u dood ayay u dood yimaadeen faqadaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu xukumay ana diyata janiinihaa guratun cunugeeda diyadiisu inuu yahay qura addoon cabdun ow waliidatun waqadaa bidiyati lmar'atina calaa caaqilatihaa buu saaray midii wax dishay wawarihahaa waladuhaa tii la dilay diyadii laga keenayna ilmaheeda u dhexal siiyey waman macahum iyo dadka la jiray faqaala xamalu bnu malik bni naabiqa ayaa wuxuu yidhi alhudaliy yaa rasuula allah kayfa aqramu sideen u magdhabayaa man man laa shariba walaa akal midaan wax cunin cabin waxna cabin walaa nataqa walastahal oon dhawaaqin haddana aan qaylinin fa midlu dalika yutal kaasoo kale marka wuxuu yidhi waa la waa la waa la haduraa laga dhigaayo dhiiggiisa waxba lagama soo qaado yani wax aan sideen u magdhabayaa buu leeyahay qofaan yani axad aan wax cunin oon wax cabin oon dhawaaqin oon qaylinin kaasoo kale waa wax kasoo qaad lagama dhigo sidaasuu yihi familu dalika yuطal faqaala rasuulu الlahi sal ly slam inamaa hada min ikhwani اlkuhaan midkan wuxuu yihi kitaab gaablowyaalka iyo kuwa faaliyo ayuu ku nooc yahay waa noocaas kuwaas walaalahood muxuu sidaa u yihi min ajli sajcihi aladii sajac sajcigii ou marka sameeyey ayuu u yihi yani shabaha ka dhexeeya wajhu shabahu wuxuu yahay ninkan waxbaan sheegaa dhahayo oo gebgebleynayo oo wax faalinayo yacni si fududow dadka uga dhaadhicina inuu wax yahay waxna ma aha ninkan isaguna hadalka iftahanka oo sajciga ku hadlayana ee dadka ma fiirinayaan baatil mau ku socdaa mase xaq ma fiirinayaane aftahanimadii baaba dadka sixir ku noqonaysa oo dadka marka nin de war badan dhaxalka maxaa la yidhaahdaa marka dhaxalka aabbahayo ku seejiyaa war badnaanta darteedna ayb marka wax baailow xaq u suureynaa xaq buu baail usu yani yani baail buu u suureynaa xaqii buu baail u suureynaa marka xadiidku macnihiisu maaha sajcigu inuu in la reebayo ma aha aftahanimada iyo inay sideeda xaaraan u tahay ma aha qofka aftahanimada wuxuu u isticmaalay ku xiran tahay asoon takallufin oon isku dhibin haddii ay ka timaado oo xaqna uu ugu adeego waa fiican yahay laakiin hadduu baatil ugu adeego iyo garaha qaabka daran ninka haddii loo keensado iyo dad waxaa jira marka xaqdarro la rabo la keensado nacam oo la yidhaha meeshaas haddaan barake iyo khayr laga rabin hebel hala keenay dhahayaan markaasuu meesha dhammaanta dhan marka dood xataa qof culamo ah ama yacni axkaamtii yaqaano isku dayaa inuu gar beenbeena ou markaa ou uga hortago kuwaasoo kale khatar u ah nam shanigooda wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadahanaa bnu wahbin qaala akhbaranii malikun can ibni shihaabin can abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana imra'atayni min hudaylin laba haween oo reer hudayl ah fii zamaani rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga ramad ixdaahuma alukhraa midood baa midda kale gantay fadaraxat janiinahaa bay soo tuurtay uurjiifkeedii faqadaa fiihi rasuulu llahi sal l slam biguratin cabdin ow waliidatin qaala qaala qaala alxaarisu bnu miskiinin qira'ata calayhi wa ana asmac can ibni اlqaasim qaala xadaanii malikun can ibni shihaabin can saciid bni lmusayab ana rasuula allahi waa mursal marka midkaan laakiin isagoo mutasilana waa soo marnay ana rasuula اllahi sal l slama qadaa fi ljaniini buu xukumay yuqtalu fii baطni umihi lagu dilaayo biguratin cabdin ow waliidatin waayo laakiin inuu meydnimo kusoo baxo ouna soo baxo faqaala aladii qadaa calayhi kii uu ku xukumay wuxuu ku yidhi kayfa aqramu man laa shariba walaa akal wala istahalla walaa naطaq familu dalika yuطal faqala rasuulu اllahi sal l slam inama hada min alkuhaani wbihi qaala akhbarana caliy bnu muxamed bni caliyin qaala xadaanaa khalafun wahuwa bnu tamiimin waa khalaf bnu tamiim abu cabdiraxmaan alkuufiyu naziilu lmisiisa saduuqun caabid rawaa lahu الnasaa-iy wbnu maaja qaala xadaanaa zaa'idatu can mansuuri can ibraahima can cubayd bni nudaylata wahuwa alkuufiyu cubayd bnu nadlana waa la dhaha can lmugiirati bni shucba hadda xadiidkii mugiira waa awal xadiid abi hurayra u ahaa ana imra'atan haweeney darabat waxay dhufatay garaacday daratahaa naagtii lala qabay iyada bicamuudi fustaatin teendho tiirkeed ayay ku tuurtay faqatalathaa waa dishay wahiya xublaa iyadoo uur leh fautiya fiiha nabiyu sal l slam nabigaa loo ayaa loo keenay faqadaa rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu xukumay alaa caasaba calaa casabati alqaatili yani qofkii wax dilay alqaatil bimacnaa qofkii hadda laga wadaa shaqsigii wax dilay bidiyati buu ku xukumay diyo wa fi ljaniinina wuxuu ku xukumay guratan janiinka sha'nigiisa uurjiifkana wuxuu ka xukumay addoon marka waxaa lagu xukumay caaqiladii faqaala casabatuhaa casabadeedii baa waxay yidhaahdeen addii ma waxaan diyeynayaa man laa طacima walaa sharib walaa saax aan qaylanin fastahal famidlu hada yuطal faqaala الnabiyu sal ll ly slam asjacaka sajci اlacraab ninkan sajci buu la yimid ribaadiyaha sajcigoodao kale ribaadiyaha warka aaday u yaqaanaan marka xadiidkan baaba wuxuu tusaa xataa diyada ilmaha mar hadday shibhu camdi ku dhacday caaqiladaa laga rabaa qaraabada qaala baabu sifati shibhi اlcamdi shibhu camdigii sifadiisii wa calaa man diyatu اlأjinnati uurjiifka diyadiisu yay dushiisa tahay wa shibhi اlcamdi iyo shibhu camdiga diyada shibhu camdiga ka dhalatayaa laga rabaa marka uurjiifka diyadiisa iyo qofkii la dilay ee shibhu camdiga lagu dilay yaa lagu leeyahay waxiisa wadikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabri ibraahim can cubayd bni nudaylata can اlmugiira wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariirun marka tii hore diyat ljaniinay ahayd midaanna wuxuu rabaa inuu ku oofsado mas'alo kale oo ah shibhu camdigii iyo janiinka diyadiisa yaa la saaraa mas'alo kale waay marka qisadu waa isku qisadii laakiin yani habka u kala isticmaalaya fiqiga uu ka kala istinbaadayaa kala duwan wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can ibraahim can cubayd bni nudaylata alkhusaaciy can mugiirata bni shucbata qaala darabat imra'atu darataha bicamuudi fustaatin wahiya xubla faqatalathaa waa dishay fajacala rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ka dhigay diyata almaqtuulati midii la dilay diyadeeda calaa casabati alqaatilati midda dishay casabadeeda waquratan iyo qura limaa fii batnihaa caloosheeda waxa ku jiray dartiis faqaala rajulun min casabati alqaatilati nin ka mida wuxuu yidhi anaqramu ma gudaynaa waa jamac marka ujeedaan maalik marka meesha uu qabsaday marka iyadoo jamac anaqramu waaba kan anaqramu diyata man laa akala walaa shariba walaa istahal famidlu dalika yuطal faqaala rasuulu اllahi sal l slam asjacaka sajci alacraab fajacala calayhim diyata buu yeelay wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar ya ya jimka asajcun ka sajci lacraab haa yani kani mma sajci baa reer baadiyaha sajcigoodoo kale fajacala calayhim diyata korkooduu diyadii yeelay marka wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can mansuuri can ibraahim riwaayaadka mansuuran wadnaa weli can cubayd bni nudaylata can ilmugiirati bni shucbata ana daratayni darabat ixdaahuma alukhraa bay ku dhufatay bicamuudi fustaatin faqatalathaa way dishay faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bidiyati buu xukumay calaa casabati alqaatilati midii wax dishay casabadeeda wqadaa lima fii baطnihaana biguratin ayuu ku xukumay addoon ayb waxay caloosheeda ku sugnaana quro u xukumay faqaala alacraabiyu acraabigii marka cunuga marka diyadiisa see isaga la yeelah cunuga diyadiisa waa la dhexlaa isaga xataa diyada cunuga waa laga dhexlaa waxaa dhexlaya marka de hooyadii waxbay ka dhexlee dabcan day ka nolol dambeysay waxaana dadka kale qara yani dhaxalkiisa le baa dhexlaya marka faqaala alcaraabiyu acraabigii baa wuxuu yihi tuqarimunii ma iga magdhabaysaa man laa akala walaa shariba walaa saaxa fastahalla famidlu dalika yuطal faqaala sadcun ka sadci اljaahiliyati waqadaa lima fii baطnihana biguratin ayuu ku xukumay wabihi qaala aqbaranaa cali bnu saciid bni masruuq qaala xadaanaa yaxya bn abi zaa'idata can israa'iil can mansuuri can ibraahima can cubayd bni nudaylata can اlmugiirati bni shucbata qaala darabat imra'at min bani lxyaan darataha bicmuudi fustaadin faqatalatha wa kana bilmaqtuulati xamlun ayaa ahaa ur faqadaa rasuulu llahi sal l slam calaa casabati alqaatilati bidiyati buu ku xukumay walima fii baطnihana biguratin wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can shucbata can mansuuri can ibraahim can cubayd bni nudaylata can ilmugiirati bni shucbata ana imra'atayni kaanataa taxta rajulin min hudayl ayaa qabay faramad ixdaahuma alukhraa bicmuudi fustaadin bay ku tuurtay faasqadad waa soo riday ilmihii faاkhtasamaa ilى الnabiyi sal ly slam ay u doodeen faqaaluu kayfa nadii sideen u magdhabaynaa man laa saaxa walaa istahalla walaa shariba walaa akl faqaala الnabiyu sal ly slam asajcun ka sajci اlأcraab faqadaa bاlgurati calىa caaqilati اlmar'ati wuxuu ku xukumay diyadii cunugii diyadiisa addoonkii calىa caaqilati اlmar'ati naagtii caaqiladeedii baa la saaray wax dishay marka waa inuu bixinaayo caaqilada inay bixinayso wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin qaala samictu ibraahima can cubayd bni nudaylata can ilmugiirati bni shucbata ana rajula min hudaylin kana lahu imra'ataani faramad ixdaahuma alأkhraa bicmuudi fustaad bicmuudi lfustaadi faasqadat faqiila araأyta man laa akla walaa shariba walaa saaxa fastahal faqaala asajcun ka sajci اlأcraab faqadaa fiihi rasuulu اlahi sal l slam biguratin cabdi ow amatin wajucilat calىa caaqilati اlmar'ana la saaray riwaayaadkan marka mansuur waa taas riwaayaadkiisu waana musnad aadna caaqilada in gurada cidda la saarayna wou tilmaamay qaala arsalahu lacmash mukhaalafadii marka waa tana wejhu lmukhaalafa acmash ayaa xadiidka irsaaliyey wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa muscabun waa muscabu bnu lmiqdaam alkhafcamiyu abu cabdillaahi alkuufiyu saduuqun lahu awhaam rawaa lahu muslimu wtirmidiyu wannasaa'iy wbnu maajah qaala xadaanaa daawuudu waa daawuud bnu nusayr abu cabdillaahi aaa'iy hiqat faqiih zaahid rawaa lahu الnasaa-iy can اlacmash waa kaa marka acmash can ibraahima qaala darabat imra'at waa mursal marka waa taas can ibraahima ibraahimu taabici baa wuxuu leeyahay darabat imra'at daratahaa bixajarin bay ku dhufatay wahiya xublaa iyadoo uurle faqatalathaa fajacala rasuulu lahi sal l slam maa fii baطnihaa guratan buu ka dhigay wajacala marka waa isku dhimatay maaday isku dhimato akharu ahli lcilmi waxaa waaye naagta unbaa la diyeynaa ilmo lagama soo qaadayo wax oo markuu soo baxo meydnimo kusoo baxo riwaayaadka qaarna waa laga fahmaa waa tilmaameen akharu ahlilcilmina sidaasay ku tageen marka laga reebaan filayaa leyth ibnu sacad ayb faqaaluu marka wajacala caqlahaana fajacala rasuulu lahi sal l slam maa fii baطnihaa guratan wajacala caqlahaana calaa casabatihaa buu ka yeelay faqaaluu nuqaramu mana laga magayaa man laa shariba walaa akl wala stahal famidlu dalika yuطal faqaala asajcun ka sajci اlأcraab huwa maa aquulu lakum huwa arrinku shanigu maa aquulu lakum waa waxaan idiin sheegaya wax kale ma ah wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuثmaana bni xakiimi wahuwa alawdiyu اlkuufiyu qaala xadaanaa camru can asbaaطin wa asbaaط bnu nasr ninkan dacfi baa ku jira saduuqun kahiiru اlkhaطأi yugrib bukhaari tacliiqan buu uga wariyaa muslimna waa ka wariya alarbaca can simaakin can cikrima cilada labaadna waa xadiisu simaak can cikrima waa riwaayaatu simaak can cikrima muarib diraabaa ku jira fiiha diraab labadaas cilou leeyahay xadiidkan can ibni cabaasin qaala kaanat imra'ataani jaarataani laba naagood oo deris ah ya yacni waxay ahaayeen kaana baynahumaa saxbun saaxiibtinimaa sakhabun waxaa ka dhexeeyey dhexdooda qaylo muran sakhabun famarad ixdaahumaa midood baa alukhraata kale kula soo faramad ixdaahumaa midood ayaa tuurtay alukhraatan kale bixajarin dhagaxay ku tuurtay fa asqadat ghulaaman bay soo riday qad nabata shacruhu tintiisu ay soo dhalatay mayitan isagoo uu soo baxay wamaatat ilmar'atu naagtiina waa dhimatay kadib faqadaa cala alcaaqilati buu nabiga ku xukumay addiyata diyadii naagta diyadeeda faqaala camuhaa adeerkeed oo caaqiladiiba ka mida baa wuxuu yidhi inahaa qad asqadat yaa rasuula allah ghulaaman bay soo tuurtay qad nabata shacruhu faqaala abulqaatilati yani midii waxaan ujeedaa faqaala camuhaa midii la dilay adeerkeed ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilmo tinlay soo tuurtay faqaala abulqaatilati midii wax dishay aabbaheed baa wuxuu yidhi inahu kaadibun waa beenaale inahu wallaahi ma stahalla ma qaylinin walaa shariba walaa akala fa midluhu yutallu waxa uu anfinayay iyo ninka waxaana uu sheegaya isku mid maaha muranka iyo dooda saas u ah ninkani wuxuu yidhi yaa rasuula allah asqadat ghulaaman qad nabata shacruhu yani tin iyo waxbuu lahaa kanna wuxuu leey waa beenaale ma qaylinin waxma cabin waxma cunin isaga maa yidhi waxbau cunay waa cabay ma dhihin moogta ayb famidluhu yutal qaala nabiyu sal ll l slam asajcun asajcu ljaahiliyati wa kihaanatuhaa miya jaahiliyadii sajcigeeda iyo kahanadeedii kitaab gaabilownimadeeda ina fi sabiyi quratan cunuga sabiga ah waxaa ku sugan marka qura haddii isagoo meyda uu soo baxo addoon qaala bnu cabaas kaanat ixdaahumaa waxay ahayd labada naagood midood mulaykata walukraana ummu qudayf aya umma qudayf bay ahayd wa bihi qaala ahbarana alcabaas bnu cabdilcadiim qaala xadaana adaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu kataba rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu qoray calaa kulli batnin laf kasto yacni jilib kasto cuquulatan buu ku qoray markaa diyo yani qolo walbaa dee diyada ay qoladeeda inay wax ka bixiso qof aaduu jinaaye iyo geysto walaa yaxilu limowlan mid mowle ahna yacni ku la xoreeyey hadda mowlaha laba macnaba waa loo isticmaalaa almuctiq iyo almuctaq catiiqa la xoreeyena mawlo waa la yidhaha muctiqana kan xoreeyena mawlo waa la dhahaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa catiiqa ninka la xoreeyey walaa yaxilu limowlan mid la xoreeyey uma xalaal aha an yatawallaa inuu ka weli dhigto oo uu welihiisii markaa ku sheego musliman qof muslim oon ahayn kii xoreeyey biqayri idnihi biqayri idni sayidihi sayidkiisa idinkiisa la-aantiisa marka bigayri idni sayidihi waa qeydun laa mafhuuma lahu waayo hadduu ogol yahay sayidkiisa ma ka dhigan karaa nin baa addoon ahaa waa la xoreeyey ninkii xoreeyey sayidkiisa ahaa haddii uu yidhaha orodoo hebel sheego oo walaa welihii aniga aan kugu lahaa hebelaan siiyey inaynan bannaaneyn waa soo marnay waxa ou walaha beecan hadduu ka gatana beec ansaxaaya ma aha nahaa can bayci lwalaa'i wahibatihi aan soo marnay marka bikayri idnihidan waxaa laga wadaa inta badan ninkaani marku qof kala rabo inuu ka weli dhigto oo mawlo uu ka dhigto marku rabo inta badan qofkan kale idinkiis ma aha ninkii asagaba soo xoreeyey fasixiisa sida badan kuma timaado marka bikayri idnihi marka waa qeyd aan mafhuum lahayn culammada qaara marka iyagu waxay yidhaahdaan qeyd oo mafhuum leh waayo hadduu u idmo waa wareega walaha saxna sidaasna ma xoog badna qeydkuna inamaa jaraa cala alghaalibi ayuu ku dureersaday wabihi qaala akhbaranii camru bnu caliy camru bnu cuhmaana wa moxamed bnu musafaa huwa alxumsiyu saduuqun lahu awhaan qaala xadaana alwaliidu can ibni jurayjin can camri bni shucaybin can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man tadababa qofkii wax daaweeyo oo iska dhigo mid wax daaweynayo walam yuclam aan loo ogeyn minhu isaga xaggiisana aan lagu ogaanin dibbun wax daaweyn dhakhtarnimo iyo aan lagu ogeyn qabla dalika waqtigaagaas ka hor markaas ka hor fa huwa daaminun waa damaanayaa isaga wbihi qaala akhbaranii maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alwaliid can ibni jurayjin can cmr bni shucayb can abihi can jadihi milahu sawaan xadiidkan marka isaga wuxuu ka hadlayaa sunanulkubraha tarjamu uga dhigay dabiibka mutadabibku inuu damaanayo laakiin halkan wuxuu dhex geliyay meeshan waxaana laga qaadanaya marka xadiidkan awalan qofkii aan horta lagu aqoonin farsamadaas iyo shaqadaas asaga wixii uu halleeyo waa damaana saasuu xadiidku tilmaamaa man tadababa walam yuclam lahu minhu dibun qabla dalika fahuwa daaminun kaas asaga waa damaana mafhuumkiisu waa maxay ninkii lagu yaqaanay inuunan damaanaynin isaguna goormaunan damaanaynin adibada goormaynan dhaqaatiirtu goormaynan wax damaanaynin waa haddii aysan xadgudbin tacaddi haddaynan la imaanin haddii taqsiir iyo tacaddi ou la imaado waa damaana hadduu dhakhtarba ha ahaado ee dhakhtar wax looma qabsadana sax maaha wax walbana waa waa inuu waa damaanaana sax maaha oo marka waxaa weeyaan idaa tacadda aلطabiibu damina hadduu tacaddi sameeyo waa damaana fain tawallada maa facalahu talafu wixii uu sameeyey waxaa ka dhan nafaa ku go-day damina diyata diyadiibau damaana wasaqada canhu lqawadu la qisaasi maayo laakiin oo maxaa laga dhigaa khada marka waa waa waa waa dembi marka yani waa khada isaga marka camdi maahan wixiiso ma la ma ma la ma la qisaasayo laakiin diyadii waa laga rabaa sababta waa maxay marka liannahu laa yastabidu bidalika sida badan asaga iska samayn maayo arrintaana waa loo idmaa inta badan oo ninkan mariidka asaa imaanayo dhakhtarkan wuxuu u saxeexaa waa u ogola ogolaanshaw haystaa saas uunan qisaas aynan ugu dhacaynin oo nooc ninkan marka asagaa wax idmay ogolaaday ayb walam yuclam minhu ibun qabla dalika waxaa la fiirinaya marka tawaaturka iyo istifaadada iyo shuhrada maalan qofkan waaba lagu yaqaanayba dhakhtarnimada nacam mundu zamaana lagu yaqaanay dadka waa ku yaqaanaan ku filan intaas istifaadadu daliil waa u noqonay nacam haddii aan la aqooninna waxaa la fiirinaya marka de shahaadooyinkiisa iyo laba qof oo markhaati gal ahoo taqaan iyo yaa la fiirina shahaadooyinka laftooduna marka de haddii marka ay jirto jihooyin shahaadooyinka saxo oo accredation u sameeyo oo shahaadadan marka waxaasay u qalantaa iyo jihooyin sidaas sameeyo hadday jiraanna jihooyinkaas ma ka haysataa waa la weydii karaan haddii uu keensado marka anu waa kana meelahanna waa ka haystaa uu yidhaahdo qofkaas dabiib waa loo aqoonsan karaa khaaabi isaga warkaas wuxuu leeyay qowlu caamati اlfuqahaa waxay tahay diyada yaa lagu leeyahay marka ninkan dabiibkii dhakhtarkaa waxbuu haleeyey waa tacadi buu sameeyey diyaa laga rabaa diyada ma isagaa maalkiisa laga rabaa mase caaqiladiisa khadaabi wuxuu yidhi caamat lfuqahaa waxay qabaan calaa caaqilatihi caaqiladiisaa diyada dhiibayso saasuu khadaabi macaalimu sunanka uu ku sheegay ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu sheegay qowl oo libacdi ahli lcilmi annahaa min maali dabiib dhakhtarka maalkiisaa laga bixinaa waxaana laga wariyey qowlkaas cumar iyo cali ayaa laga wariyey cumar iyo cali baa laga wariyey qowlkaas oo kale cumar bnu cabdilcasiizna sidaasuu xukumi jiray ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi wahada wlaa maa qiila fi hada albaab baabkan wax laga yidhaahda kanaa ugu habboon oo in la yidhaha adiga maalkaaga ka bixi caaqila wax laguu saarayo maleh sidaasaana waxayba ku habboon tahay asaguba inuu dadaalo uu taxadaro hadduu jeebkiisa og yahay in laga in waxaan laga bixinayo loogu tegaynin aaduu isku ilaalinaa laakiin haddii la yidhaha waxaad hallayso caaqiladaa bixinayso dowladdaa dhiibaysa haddii la yidhaha waa iskaga fududaanaa sida aan aragnaba hadda waxaan marka yani haddaan la adkaynin dadka waa waa waa laysaga waa laysaga ciyaaraya waxaa kaloo istidkaarka ibnu cabdilbar uu yihi ajmaca alculamaau calaa ana almudaawi idaa tacaddaa maa umira bihi mas'ale kaloo saddexaad ninka wax daaweynayo hadduu ka gudbo meeshii loo idmay iyo wixii loo idmay damina maa atlafa wuxuu telfiyey waa damaana bitacadiihi dalika ayuuna ku damaanayaa ayb bikhilaafi maa umira bihi wixii la amray laakiin ma damaanayo ninkan waxaa layihi waxaani waxaan iga bixi intii la amrayuu bixiyey isagoon tacaddi samaynina waxbaa iska dhacay ma loo haysto meeshii loo idmay meelaan ahayn oo aadi waa laga rabaa markaas dadka qaar waa saasay samaynayaan matalan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo meeshaas mararka qaarna meesha loo idmay baa waxay u baahan tahay in la maro meelo kale wixii marin u ah oo markaas yacnii oo meeshaas usii maraayo waa loo ogolyahay ile waxaan la gaari karin meeshiiba haddaan la gaari karin ilaa meeshaan in la maro waa loo ogolyahay laakiin meel aan asaa aslanba aan la marin wax aan aslanba la bixinin hadduu bixiyo anu dhakhtaraan ahay waa la ii idmay idinkii hore maahan kan waa damaana walidaalika waxaan ku aragnay dadka dhakhaatiirta qaarkood waa la yaabayan haddii la yidhaha waxaabaa lagaa rabaa maxaa aniga la iigu imaanaa buu leeyahy haddii wax layga raba bani aadamka korkiisu qiima uu leeyahy adii laftaada inaad taxadirto waay marka meeshii yacni dhibaata meeshaan igaga taalle iga jar meeshaan gooy ayaa layidhi ama isagii baa gooyn gaaray waa intaasu gooynaa bis haddii meel kale uu gooyo ama yacni gacantii loogu talagalay maana gacan kale hadduu jaf iska siiyo waa khatar waay taas hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed